munaasabadan oo ahayd mid ay ku qalin jibinayeen boqol afar iyo toban arday oo baratay culumta diiniga ah qiraa'ada qur-aanka kariimka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka maamulka macadka tartiil waalidiin culamaa udiin iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabadan sheekh axmed cabdi kaahiye oo ka mid ah maamulka macadka ayaa ka warramaya ahmiyadda loo sameeyey macadkan macadku isagoo ku socda ahdaaftiisa ay ugu horayso hadafka koowaad ee ah nashru dacwa alislaamiya dacwada iyo diinta islaamka in laga qayb qaato oo la faafiyo qur-aan kariimka uu ugu horeeyo diinka in dadka la baro jahligana lala diriro mujtamaceenna soomaaliyeedna loo adeego oo dhinacaas qur-aanka laga haqabtiro macadku isagoo hadafkaasi ugu horeeya ka duulaya iyo ahdaafta kale oo ay ka mid tahay waxbarashada iyo midda bulsho waxa uu maantay halkan xaflad ugu qabtay arday dhammaysatay ijaasooyinka qur-aanka laga bilaabo hal riwaayad ilaa iyo tobanka qiro qaar ka mid ah ardayda qalin jibisay ayaa u mahad celiyey cid kasta oo gacan ka geysatay inay heerkan soo gaaraan inteena sharafta leh oo nagu soo dadaaleen oo juhdina u soo bixiyeen oo wakhti badan noo hureen ayaa u mahadcelinaynaa jalla jalaal iyo maaragtay waalidiintii maaragtay in badan nagu soo juhdi nagu soo bixiyey qarashaadka nagu soo bixiyey nagu garab istaagay ducadooda iyo waxa maaragtay ilaahay subxana watacala maaskale aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta dareenkayga lama soo koobi karo maanta waxaa u mahad celinaya allah subxaana wa tacaala oo iwaafajiyey maanta ijaasadana qayimka abtiriska nebiga sal alay wasalam inaa helo bacda salaam ilaahay mahadiisa kadib waxaan u mahad celinayaa macallimiintayda macadka tartiib